munaasabad lagu soo bandhigaya buugga halganka hortiis hadaf yeela ayaa lagu qabtay magaalada berberow bandhigga buuggan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin maamulka magaalada berberow ururada bulshada rayidka ganacsato iyo marti sharaf kala duwan xamdi xuseen maxamed qoraaga buuggan ayaa ka warantay faa'iidadiisa buuggani waxaan rajeynayaa inuu noqdo buuggii wax badan laga faa'idi doono aanu noqon buugi dadka fidneeya dhallinyaradana fidneeya buugga halka horti hadaf yeelo ujeeddada aan u qoreeya ah wuxuu ila muuqday markaan arkay mawduucan inuu yahay mawduuc baahi loo qabo oo dhalinyartu iyo dadkii oo cid walba u baahan tahay ummadda afka soomaaliya ku hadashaa u baahan tahay sida arkaysaan magaciisa waxaa la yidhaha halkan horti hadaf yeelo magacu wuxuu ka turjumayaa halkan horti hadaf yeelo intaanan hadaf yeelan intaadan halgan gelin hadaf yeelo oo meel aan socoto yeelo waxaan arkay dhalinyaro badan aniga ila mid ah iyo qaar niga guurga oo maxay tooleen go'amo dadweyta su-aasho ka oranayaan waan dadaalayaa waana halgamayaa laakiin meel aan usuqto ma aqaanin laakiin meel u magaali doona haddii ilaah idhaahdo qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey qoraaga buuggan
keliyaato waxaan jeclahay inaan ku booriyo bulshada halka soo fadhiisatay caawo ee mas-uuliyiin ee dhalinyarada isugu jirta inaynu dhiirigeyno inantaa xunda ee aynu caawa buuggeeda u fadhino waxaa runtii sharaf ii ah xafladan muggale ee lagu soo bandhigayo buugga halkan kaada hortii hadaf yeelo ciwaanka buugga marka la arko qof kasta waxa uu fahmayaa buuggan waxa uu ka hadlayo ciwaanka ayaa qof walba ugu filan qofku yacni intaana guursan ka hor waan caqli leeyahay soomaali majhuul yahay soomaa kana waxa weeyaan intaanad halgan oo laad gelin sidaan u daboolin waa inaad hadaf yeelataa haddaanan hadaf lahayn waxa weeyaan tacabkaagu tacab faadi uu noqonayaa waad khalkhalaysaa maalinka gidaal baad ka soo dhicin ganacsi baad bilaabin wax kalaad gelin hawl kalaad gelin yacni wax marka qofku inuu hadaf yeesho hadafkuu yahay meelu gaarayo iyo wuxuu u socdo
buuggan ayaa muhiimad weyn u leh dhallinyarada wax qoro waxna aqriya kuwaasoo ka dhaxli doona murti badan oo ku jirta buuggan